degmada Garbahar ee xarunta gobolka Gado ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen ku dhowaad afartan arday oo qiraa'aadka Qur'aanka Kariimka ka bartay madrasada Imaamu Dani. Munaasabada waxaa ka qayb galay maamulka madrasada, bahda waxbarashada, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabduqaadir Maxamed Caabi oo ah maamulaha madrasada Imaamu Dani iyo Jibriil Cabdulaahi Jimcaale oo ka mid ah macalimiinta madrasada ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalin jibisay.
tacaala marka koobaad iyo marka labaad waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u hambalyaynayaa walaalaha qalinjebiyey ee aadka iyo aadka u wanaagsan ee soo dadaalay intaasi kadib saad ogtihiin magaalada garbahaarey waxaa ka asaasan macadkan alimaam abi camar iddaani marka maasha allah calayhi intaan oo ardaa in soo saaro macadka iyo ardo kale oo ka badan waa wax ilaahay looga mahad celiyo marka bulshada garbahaare joogto waxaan u sheegayaa in macadka uu aad iyo aad uu u shaqaynayo mar kasto iyo saacad kasto haddana maanta ardadaani qalin jebisay waa soddon arday saad arkaysaan haddana insha allahu tacaala dufcadaani waxaa xigto konton iyo lix arday ayagana insha allahu tacaala laaxiqan insha allahu tacaala marka majaalka aad iyo aad buu u furan yahay cid u baahan rijaalan wanisaa hibaaran wasiqaara qof kasto wuu u furan yahay marka insha allahu tacaala
waxaa iigu xigo macadka wixii warbixintiisii ah waa la sheegay meeshan waa tii lagu soo bandhigayay siuu ku socday iyo intuu socday macadka wuu shan sanuu jiraa sannadii lixaad baa hadda u dhalatay dufacaadkaasna wuu soo saaray kuwo kaloo ka badan inuu soo saarana waan rajaynaynaa ilaahay fadligiisa ka sokow wuxuu ku ahaaday fadligaasuu ku sugnaaday culummada iyo deegaanka aan joognay iyo bay-adan oo na saaciday awalan wa aakhiran min bidaaya safarkii iyo rixladii waxbarashadan bilowgeedii ilaa yaa hadda oo uu saldhigtay intaasbo culummada ayaa yacni ku lahayd gacan iyo tala iyo wax kasta ku lahayd oo ku mahadsan xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda munaasabadda loo qabtay kula dardaarmay inay sii wadaan waxbarashadooda iyagoo u mahad celiyey maamulka madrasada imaamu deni culimmada ah oo qira'aadka bartay qur'aanka aad barateen asagoo ilmo cuslaynhaya adinku cuslaysanina asagoo inkama dhammaanhayo inkamana hallaabahayo adinku dhulkaa dhigina inkama tegaayo ha ka tegina adinku adinka haddaad duqowdaan asagoo inkama duqoobahayo inkama haraayee adinku ha dullaynina
awalan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiinta hawsha intaa leeg iyo dadaalka intaa leeg iyo wakhtiga intaa leeg gelisay say u soo saari lahaayeen arday quraa'a ah oo qiraa'aad ka baratay